bulshada soomaaliyeed ma aysan xoogga saari jirin waxbarashada gabdhaha balse dib ayay ka fahmeen waxbarashada faa'iidada ay leedahay maadaama waxbarashadu ay tahay mid isku xirta adduunka qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool degmada dobley ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay waxbarashada u heli karaan haweenka aan horey wax u soo baranin magacayga waa amin cabdulaahi maxamed waxay fursad ay wax bartaan u heli karaan dadka horta marka koowaad inay muhiimad siiyaan oo waxbarashada aan laga soo qaadin waxaan muhiim ahayn laga soo qaado waxbarashadii loo arko oo laga soo qaado oo loo arko inay tahay wax muhiim ah udub dhacaad udub dhaxaadna u ah qofka biniaadanka ah aqoon inuu leeyahay uu wax barto jaahil uusan ahayn marka midaas laga soo tago waxay fursad ugu heli karaan inay ay isku dhiiriyaan oo ay tagaan waxbarashada meelaha gooba waxbarashada waqti ay u raadiyaan sidoo kaleto iskuuladana ay ku garab istaagaan oo waqtiga hadda iskuuladoo kaleeto waxaa wax laga bartaa waqtiga hore ama waqtiga dambe adi waqti laakiin laga dhigo meelaha goobaha waxbarashada iskuulada macdiya dugsiyada laga dhigo goobo mar walbo qofka uu wax ku baran karo hadduu niska hore jaanis heli karo uu ku baran karo hadduu niska dambe jaanis heli karo uu ku baran karo magacaygu waa faadima cabdi axmed ku nool degmada dhubley wallaahi hadda fursado badanaa jirta oo wax lagu barto hal iyo laba ma ahan qof weyna hadda waxaa jira oo da ah oo aabayaashan la eg haddana dugsi sare mise dugsi dhexe dhameynayo waxbarashada ma ahan wax laga weynaado si walba tahay inaad wax barato way fiican tahay inkastaad fiican tahay adigoo da-ayan inaad barato laakiin waxaa kasii hadday fursaddii kaa luntay aad da-da yareed aad wax ku baran lahayd hadda bilow waxbaro meel walbana waxbarashada way taala qaab onlinea lagu bartaa qaab adigoo xaadira lagu bartaa marka aan ku dadaalna waxbarashada